aysanka nin bilaabay ilaahayna baryaya balaayo ma timaado buuggan maanta idiin soo xulay waa buuggan ka soo xulay suugaanta caalamka waa sheekofaneed mala awaala oo ku qoran afka carabiga kuna guulaysatay sanadkii kii abaalmarinta caalamiga ee sheekafaneeda ku qoran afka carabida tan ugu sarreysa waa buugga saaqul baambuu amase jiridda baambuuga sababtaan buugakan maanta usoo xulay waxa weeye waxaan dhowaan arkay inhil bares iyo qorayaal soomaaliyeed qora soomaaliyeed ay u minguuriyeen amase u turjumeen buuggan afka soomaaliga sidaa daraaddeed qofkii aan carabida akhriyini af soomaaliya ku akhrisan karaa qofkii kalena waxuu ku akhrisan karaaba afka soomaaliga ah nasiib wanaag intaanan dhex jibaxin sheekadan iyo waxay ka sheekeynayso iyo wax sababaha buuggan ugu guulaystay abaalmarinta uu ku wanaagsan yahay waxaan idiin akhrin doonaa in yaroo ka mida buugga intaanan bilaabin wuxuu yidhi ولكن حتى الجذور لا تعني شيئا أحيانا لو كنت مثل شجرة البامبو لا انتماء لها تقتطع تقت... نقتطع جزءا من ساقها نغرسه بلا جذور في أي أرض لا يلبث الساق طويلا حتى تنبت له جذور جديدة تنمو من جديد في أرض جديدة بلا ماض بلا ذاكرة لا يلتفت إلى اختلاف الناس حول تسميته كاويان في الفلبين khayrusan fi lkuwait aw bambu fi amaakin ukhra haddaan intan turjumo weliba aan turjumada aada u farxun inaan wala iga fiicayn turjumada iyo wuxuu yidhi xididka laftiisu qiimo ma leh waa sida geedka baambuga oo kale een asalka joogtada aan lahayn haddii aynu jiriddiisa soo jarno oo meel cusub ku beerno ama abaqaalno jiriddii ayaa xidido cusub bixinaysa kuwii horena way iska iloobaysaa meeshan cusubku ma laha taariikhiyo xusuus danse kama leh geedaha kale gedisanay ku meersan idadka ku meeraysanba iyo magacyada faraha badan ee loo bixiyo toona sida kaaga caddaan doontana waa buog aad iyo aad uga hadli doona jiridaha iyo xeedaha ay dadku leeyihiin laftooda sacuud asancuusi waa qoraada yar oo kuweytiya buuggan oo ka mid ahaa bugagiisii ugu horreysay ee uu xardho amase qoro fankiisii ugu horreeyey kuwigiisii ugu horreeyey ka mid ahaa ee uu kaga qayb qaato baraha bulshafaneedka caalamka buuggani dabcan sidaan soo xusay waa buug ku qoran afka carabida weliba qaab fusaxa ah ayuu u qoray dhammaan inta badan sheekafaneedyadana waxa lagu qoraa afka fusaxada ah si ay dhammaan u akhrisan karaan carabta kasoo jeeda dalalka carbeed ee kala duwan run ahaantiina afka fusaxadii mar walba uu ka macaan yahay uu ka qiimo badan yahay afafka lahjada ah inta badan xaraabada iyo kaftanka iyo waxyaabaha day to dayga ku macaan buugga kan waxa ay dhacdooyinkiisu ku kooban yihiin philibiin iyo kuwait sheekada mala awaalka ah waa sheeko saan filayo kale dhacdooyin fara badan oo kasoo dhigtay oo ka dhacay kuwait iyo sidoo kaleba philibiin dhex maray sheekadu waxay haddaan si guud mara marka hore idinku sheego waa waa gabadh adeegtaa ama shaqaalaa oo kasoo jeeda qoys danyara oo philibiiniya oo kristana ayaa waxay usoo shaqo doonatay si ay reerkooda uga caawiso inay durufaha adag ay ku sugan yihiin uga gargaarto ayaa waxay usoo shaqo doonatay dalka kan kuwait oo dayn iyo dhib ay ku timi dhacdooyinku waxay bilaamayaan sideetameeyadii waxay timid kuwait waxay u shaqaysay qoys carabeed ama qoys kuwaitiyaana oo reerkuna waxay lahaayeen wiil madiya oo wiil qura madiya ayay lahaayeen laba qof oo dhallinyaraha bay ahaayeen oo guri wada jooga inta badanna wax lala yaabo maaha oo de waxaa dhex mari karaa caashaq iyo dhallinyarnimo gabadhii iyo wiilkii iyaga oo og duruufahooga ayaa waxaa guur qarsoodiya ayaa dhex maraya guurkiina waxaa maxsuulkiisu noqonaya inay uur dhaco uurkiina wiil baa ku dhalanaya wiilkiina waxa loo bixiyey markiisii hore ciise hadse yeeshee dabcan reerka carbe reerkii carbeed marka ay ka war heleen arrinta tan ayaa ay aad iyo aad u dhibsadeen waxayna u kuur galeen sidii guurka kani loo burburin lahaa misena ceebtan iyo dhibtan uu reerka usoo jeedinayana loo qarin lahaa gabadha iyo cunugeedii waxaa dib loogu celiyey philibiin wiilkii laftiisiina wuxuu ku shahiiday dagaalkii ay ciraaq ku soo qaaday kuwait bilowgii sagaashanaadki marka sheekada tani intaa kama sheekeynayso haddaan intaa idin sheegen waan ka xumay laakiin sheekada muhiimka intan waa inta inta ugu horeysa introductionka weeye sheekadu waxay ku saabsan tahay wiilkii ciise oo marka philibiin loo celiyey magaciisii loo yara qalloociyey hose oo dadka ku hadla luqadaha romanticka spanish oo ka mid yahay luqadaha romanticka ah hose yani ciise macnihiisu yani jesus oo kale noqonayso oo diintiisa laga bedelay mujtamacaasi u tegayna in in la dhexgeliyo la isku dayay laakiinse waa nin raga oo had iyo jeer waxa maankiisa ku weynaa inuu dib usoo raadceeyo oo uu soo raadsado meeshii aabihii iyo faraciisa uu ahaa mar walba meesha xididkiisa iyo jiridiisu ay xididkiisu ku jiray bug wuxuu ka shekanayaa wiilkaasi hoose ama xiise iyo kifaaxa iyo identityga ama waxa hooyada ama haybta uu qofku leeyahay qaabka ay u abuuranto iyo dhibaatooyinka uu arrintaasi kala kulmay bay ka sheekanaysaa inkastoo uu yahay nin asalkiisu carab yahay magaciisu carab yahay aabihii la garanayo laakiin hadeerto sida indhaha lagu arkaya waxay noqdeen indho nin filibiiniya oo reerkiisii ka dhundhuumanaya marka sheekadu si guud waa waa qaabkaasu waa waxa weeyaan waa clasheska ama isku dhacyada dhex mari doona bulshooyinkii kusoo kusoo kusoo barbaaray oo kusoo koray iyo bulshadan carbeed ka dhaqanka iyo iyo diinta iyo waxyaabo fara badan duwan leh suu isku qabs isku qabadsiin lahaa labada arrin ee ugula qabsan lahaa ee uu ka heli lahaa identitygiisa ama haybtiisu waxay tahay oo go-aan uga gaari lahaa shakada dhan waa intaas yani waa waa challenge-ga dhan shakadu intaasu ku sugan yahay intaana idiin sii dhaaf maayasana shaka idinka xumayn laakiin waxyaabahan aadka iyo aadka gaar ahaan uga helay waxa weeyaan luqadda ku qoran yahay buuganaya luqad aada u macaan oo kusoo jiidanaysa misena si si si si daacada ayay ayay u dhaleecaynaysaa mujtamacyada ama bulshooyinka carbeed ee arrimahani aadka ugu soo bateen ee qaarkoodna qaabka aadka iyo aadka u qaldan ula dhaqma ee cunsuriyaddu ku dheehan tahay isagoo waxyaabahan yani ka akhriyay waxaa ka mid ah aadkii soo jiitay wuxuu yidhi في بلاد أمي كنت لا أملك شيئا سوى عائلة في بلاد أبي أملك كل شيء سوى عائلة markaan dhulkii hooyadii joogay Filibiin ahaa waxba ma haysan buu ya wax aan haystay oo hantiya ma jirin laakiin qoys baan lahaa nin qoys lagu yaqaano waqti halkaa ka soo tooso edde iyo sorry habaryar iyo dee ilmaabti iyo habarwadaag iyo dee meeluu kasoo takalaho lagu yaqaan lah baan lahaa buri oo eheli jecel leh dalka aabbahay markaan imidna buri hanti waan leeyahay laakiin caa'ilad qoys mali buri magaranaysaayaan waxyaabaha kusoo jiidanay kamid tahay yani qoraaq wuxuu aada isugu dayay inuu afcarabiga wanaagsan u qorayo uu ku cabiro sidoo kalena dee muqtifadaha iyo dareenada kala duwan ee bini aadanka wuxuu yidhi assacaadatu almufaradatu kalxusni tamaaman tadiiqu biha anfus low lam tushaarik biha axad yani farxadda xaddaafka ah waxay la mid tahay buli murugada haddii aanad haysan qofad la wadaagto yeah. dad buugga akhrida aada iyo aad bay xikmadahaasi ugu badan yihiin oo ka buuxaan laakiin shayga cajiibka wuxuu noqon doonaa weli mustaqbalka isku dayi doono inaan iyadoo af soomaaliya ahna bal akhriyo oon eego sida ay sida uu ninka qoraaga soomaaliyeed ee u minguuriyey afka afka soomaaliga inuu hababkaasi wanaagsan iyo xikmadahaasi inuu af soomaali bal ugu soo gudbin karo bulshada ay akhrisan karto qodobka labaad laakiin isleeyahay qoraagu waa sababta uu abaalmarinta ugu guulaystay waxay tahay waa qaabka cabiraadda dareenka ama mashaacirta waa midaan isleeyahay buuggan wuu ku mutaystay abaalmarintan loo yaqaano bookarka dabcan waa marka lagu laro qadiyadda kale ee uu ka hadlayo ee identityga iyo hawiyadda iyo dhibaatooyinka soo kala mara dadka usoo shaqo taga baqriga dhexeeyo wixii lamid ah laakiin sababtan sidaa u yidhi waxay tahay way adag tahay inaad si dareen iyo xamaasad leh u cabirto oo aada uga sheekayso qadiyad adiga aan si shaksiya ama si gaar ahaaneed ku taabanin haddii uu qoraagu ama ruuxa qoraaga ahi ku guulaysto inuu shaygaasoo kale cabiro oo u si wanaagsan oo aada iyo aad u dareen leh uu qorana waata keenta inay ku guulaystaan abaalmarinaha caalamiga iyo tixgelinta bulshooyinka sugaaneed ama qoraaleed caalamka taga ugu dambaysa idinka soo qaadaya waxay tahay markuu qoraagu buuga ku dhex leeyahay العزلة زاوية صغيرة يقف فيها المرء أمام عقله حيث لا مفر من المواجهة كلمدو waa koorna yaro qolku iyo qolka kornihiisa yar uu qofku isaga iyo iyo maankiisu hor istaagayaanoo meelaad uga baxsan kartaana aynay jirin oo inaad wada hadashaan ood maankaagala sheekaysato ay tahay haddii kale aad u aranayso dabcan haddaad buggan akhrido qadiyadda identityga ama ama haybta uu qofku leeyahay buu aada uga sheekeynayaa waana shay muhiima oo hadeer bulshooyinka soomaaliyeed adduunka ayay ku faafeen oo ku fideen taas ayaana keenaysa in qadiyadahan iyo mid lamidi ay nagu soo bataan leannaho dunideennii o dhan waxay noqotay hal tuulo hal magaalo dadkiibaa kala guurguursaday dadkiibaa isbarbartay sidaa daraaddeed waa ay wanaagsan tahay in arrinkaasi la barto waxaa idinkula rajeynayaa inaad buggan af soomaaliya ku akhrin doontaan oo nala soo socodsiin doontaan idinkuna saaad u aragteen laakiin kolley iyo kolley buugta waxay ku macaan yihiin uun afkooga originalka ah waad mahadsantihiin